xuska maalinta haweenka siddeedda bisha saddexaad oo maanta oo kale laga maamuuso dunida ayaa looga hadlaa xuquuqda dumarka iyo sida loo ilaalin lahaa dumarka xeryaha ayaa soo dhoweeyey munaasabada maalinta canab geedi maxamed waa guddoomiyaha dhallinyarada xerada qaxootiga ee ifo runtii waa maalin aad iyo aad muhiim nooga agteenna sababtoo ah waa maalinta keliya loo dubaaldego dumarka ee loo sameeyo wacyigelin la qiimeeyo la qadariyo waa munaasabad dumarka loogu talagalay marka annaga ka dumar ahaan waxay noota maalin aad iyo aad muhiim u ah oo dhibabkeena iyo xaaladeen marxaladeena aan kaga hadli karno naciima xuseen xasan waxay xeryaha soo gashay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii iyadoo aad u yar ubadayay ku dhashay farsamada gacantay ku shaqaysatana way ku baratay waxaan imaaday sagaashan iyo lixdii aan imaaday qaxootiga alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax badanna waan kala kulmay ilmaan ku dhalay waan ku guursaday nabadgelyaan ku helay hay-adda aad bay noo caawisay xirfadayna siisay sida dharkarinta cilaansaarka dadka lasiyaan ka mid ahaa ilmahayga hadda labaatan sana jir waaye waxbay iigu barteen waxyaalahan ka faa'iideeyey anigoo gabaraan meeshan imaaday haddana ilmaan ku dhalay toddoba cunug baan ku haystaa farsamada gacanta tayandhay waan ka faa'iiday oo hay-adda d r c aan ugu caawiy inkastoo canab nimco iyo dumar kale oo badan kuwaasoo xeryaha joogay muddo badan ay ku faraxsan yihiin maalinta dumarka adduunka haddana waxaa jira qaar hadda uun xeryaha soo galay oo noloshu ku adag tahay ani soomali indhoane ku kooy dhabaataysana tumanqoosha aha wal an haysada male hamiinkay ba muslunga abariis yohay mung mahaysada meel fadhera oo geedhe male wal kabogdaw male wal an haysada male mayl afarayn iin gargaar wal asi yafade
waxaana ka mid a hooyadan uun kula kulmay afaafka hore ee xafiiska hay-adda qaxootiga adduunka ee unsr toddobaatan iyo shan jeer hunguriha gali hoolaa dhammaadeen wal aamaw maleh kolka meeli hunguri lagu halaa kuay weydiyaha ar hoolnay haayeen dhammaadeen baaha iyo oon iyo dhammaay walahaay maleh meeli nololla ku halaa ahaa weydiya walaangawed
dhowaanayay soomaaliya ka soo gashay mana aysan helin diiwaangelin iyo caawinaad midna waxayna iiga warantay dhibka haysta olmahana boriin hungurihana boriy dhibaatihana boreeday masaara qabra ku qodnay owlogaasaa ku duugnay oo shan jir ah imiday wehelma nagdaa arnay haddii imaadnay shafar iyo haddana meega labaatan bari jidka ku jir kolkaas unago rafaadnay iyo gaarinay kixuqoy gaariga jijiifani niberbersii dhammaad hoyna kolba arnay gaariga hana saarinana sheeni gaariga makasay hata midka ee neegna hariisi haddaan tokoyna hata buusha la ku jira buushkii wax laga jiifanay mahle waxaa ii muuqda dumar carruur wata waayeel iyo dad jilicsan kuwaasoo ay ka muuqato nafaqadaro iyo macaluul badan arlaad un baahin qoyne owlaado baahin oo dhammaadaas magi hora ha lugayne magi hora wal hak baabur ha ku kornaba waay kareetiyaan hunguri baa dhammaay birti ha ka tabne owlaado waxaan shawsadaqna male rafaada ku qoyne anagna ha dhata noo ka dhimade anagna ha dhata noo ka dhimade waxaa lagu duugulahay masaara qabrelun ku qodi masaara qabrelun ku qodi xaawa maxamed yaasiin waxay soo lugeynaysay in ka badan shan iyo labaatan maalmood ilmo ayaana jidka uga soo dhintay gaajo darteed sida ay sheegtay halugaayna dhabaatan beri jidka haka jirnay haddii haka jirnay nugaad nooga dhimadi jidka hunguri oon ha usugayna haddii dhimadi magama korna noolyaba haddii dhimadi masaara yaanba maqolno masaara aan ku qodnay luka duugi haddii jidka haka jirnay rafaatama ishan beri ama labaatan beri ha roogna intaasaa gaarinay heedkooy gaarigaa tuugna i jiifanay haddiiba jiifanayna berbersii dhammaado hoyna gaariga nasaara neegna hariisi hata dhibaato walaalow hada dhibaato biidan fadaani baraakya iska dharaayin birtana nasii isbuunyadana nasii hungurigana nasii hada sideen qoyn hada waa ma haystaan cunno gogol iyo daryeel kale midna waxayna maalin kasta imaadaan xafiiska hay-adda qaxootiga adduunka unsr balse weli caawimaad maysan helin jidkasa ku soo maray dhibaato rafaad saxariir silaa ku soo maray oo ku soo lugay waxaana wad labaatan iyo shan beri dhahda ku soo jiray unuga nafaqa daro aanama u hay wax aan ansinaba waysan meel dagalayn maraa guri ma haysada lacag ma haysada aaba la-aan waaye inaa noo gargaarta ilaahay aa noo gargaari karaan ilbaabka un aan taagana berigaa saddexa iyay oo yun aan ilbaabkeeda taagna waxaan cid iyo qabatana waan wahaysana waxaana antale taagna oo nafta dacay sababta soomaaliya uga soo qeey abaar iyo iyo mashaqadeeda waa galab iraa waa maglahaysan dhibaatadeeda uga soo guuri waxa lu-una iyo waxaan rabnaa guri owlaad ogoon ee qoodiyoon uuryaanga iili jirto meel oo baar dheer isaakoob dhexadeed sababtaa usoo qaxlimaheed hunguro gaajo waxa qalad olma ihay gaajo gaajo miyar hooy baajga miyar intaasaa ka imaanay guri fadaa guro guro dhiseed dhibaata bi guro iseeda oo isbuunyo iseeda oo waxa untiya iseeda kuwaanga kooraba maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab